sii soconaya khilaafkii ka dhex oognaa labada garab ee isku haya xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa maanta waxaa markii ugu horeysay sheegay in ay faragelinayaan khilaafkaas ka cakiran xisbiga kulmiye golaha guurtida somalilan gudoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan oo la hadlayay mudanayaasha fadhigii maanta ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in si degdeg ah xal waaro loogu helo khilaafka haatan ka dhex qarxay garabyada isku haya xisbiga kulmiye gudoomiyaha ayaa sheegay in aan la sii eegin karin khilaafka haatan ka dhex aloosan xisbulxaakimka somalilan ka taliya ee kulmiye salebaan maxamuud aadan waxa uu sheegay in xisbiyo hore gaar ahaana xisbigii muddada dheer talada somalilan hayay ee udub uu u burburay sida uu sheegay iyada oo aan si fiican looga howlgelin khilaafkii ka dhex qarxay xisbigaas oo ugu dambayntiina keenay inuu burburo gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida ayaa isaguna waxa uu halkaas kaga dhawaaqay guddi ka kooban saddex iyo toban xubnood oo uu ka dhex muuqdo xaaji cabdikariin xaaji cabdiwara labasa kaalinta iyo doorka ay ka qaadan doonaan golaha guurtida khilaafkan sii xoogaysanaya ee ka dhex qarxay garabyada isku haya xisbiga oo dhinaca kalena dad badan ayaa su-aal ka keenaya dhexdhexaadinta haatan ee uu shaaciyey guddoomiyaha golaha guurtida somalilan kuwaas oo ku andacoonaya in aanu guddoomiyuhu dhexdhexaadka ah khilaafyada soo kala dhex gala xukuumadda iyo axsaabta waxa ay tusaale u soo qaadanayaan khilaafkii ka dhex qarxay xisbiga ucid oo ugu dambayntii u kala jabay wadani iyo xisbiga haatan ucid oo galay maxkamadda sare ee somalilan oo ugu dambayntii ku kala saartay garabyadii isku hayay xisbiga waxaa kale oo ay dad badani xasuusan yihiin khilaafkii isaguna aadka u xooganaa ee ka dhex qarxay xukuumadda iyo madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka somalilan oo ay iyo shakhsiyaad magac weyn ku leh somalilan gudoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa waxa uu hore u galay khilaafkii ka dhex qarxay gudoomiye muuse biixi iyo wasiirka maaliyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale oo sheegayay inuu u tartamayo gudoomiyaha xisbiga shirweynihii xisbiga ee dhammaaday arrintaas oo ugu dambayntii kusoo dhammaatay guuldaro kadib markii ay garab ka tirsan garabyadii isku hayay loolanka gudoomiyenimada xisbiga ay sheegeen qanacsanayn dhexdhexaadna aanu gudoomiyuhu ka ahayn waa gudoomiyaha guurtida ee khilaafka labada dhinac dhinaca kalena qaybaha kala duwan ee bulshada oo iskugu jira siyaasiyiin waxgarad iyo ganacsato ayaa soo jeedinaya in khilaafka haatan ka dhex aloosmay xisbiga kulmiye cagta loo dhigo si aanu dalku khalkhal u gelin dhegeystayaal halkan waxaan idinku soo tabinaynaa hadalkii gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiye ku-xigeenka oo isaguna ku dhawaaqaya sida ay u xilsaareen furdaaminta khilaafka haatan kala irdheeyay xisbiga kulmiye waxaana ka mid ahaa hadaladoodii
ka taagan inaynu aynu gallaan jecel waayo haddaan shalayto reeriyowga iyo wax degdegaystay waxaad moodaa si degdega xawli kulul waa wax ku socdaa salaalana waxay leedahay daaman la qabtee daba la qabto malabinu ku maamaaji inaynu xilkeeda qaadano arrintaa wixii aynu ka qaban karno in aynu gudagalno daminno wixii soo dhoweynahaana aynu ka qaban waayo xisbigii qoormaaba waa dhaawac ku yimi qaran xisbigii udub waa ogeydeen sinacasnimuuduna ku dhaafay xisbigii ugu eegaana wuu qaran wey maaha udub maaha waa khataare qaran wey maantana xisbulxaakimkii iyagu markaa kursiga kumaba fadhiine xisbulxaakimkuna ka sii dara markaa waxaan jecelahay inaynu arrintaa gudagallo guddina u saaro guddi u saaro haddii aan laga aqbashaan waay waay waay waynu ballanta ii kaadisay cad waarigadda waarbad ha igu furin sow maantaoo kale waxba looma yaryahaystee guddi ballaadhan baynu saaray guddi ballaadhan nin waliba ninku ka weyne wuu xulay nin waliba ninku rag yaryar oo dhallinyaro ah oo firifircooni waa jiraan laakiin maanta jilin culustaynu u saaray ruuq culuska soo ma taqaaniin
guddiga golaha guurtiga ee dhexdhexaadinta khilaafka ka dhex oogan xisbiga kulmiya xisbiga guddigu waxay ka kooban tahay saddex iyo toban xubnood iyo iyo shirguddoonka xubnaha shirguddoonka golaha guurtida kow xaaji cabdi iyaga xubnaha shirguddoonka waa garanaysaa guddoomiyaha iyo labadiisa guddoomiye ku-xigeen xubnaha kaleeto waxay ka bilaamayaan xaaji cabdi xuseen yuusuf maxamed aw axmed cawi xuseen axmed nuur riyaale khayre cabdulqaadir maxamed xasan axmed muuse ogsiiye sheekh maxamuud xigsi faarax cabdulqaadir aw xuseen axmed nuur aw cali maxamed jaamaca bokor maxamuud xareed sulaymaan garaf seed yuusuf cabdulaahi cawaale